barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan dhegaystayaal halkan waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o eda ood ka dhagaysanaysaan muwjadaha sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka koob iyo soddonka iyo efemyada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca julaay waa toddobiyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinka soo jeedinaya aniga waa sahre ciidle nuur iyo sahre cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah wiil koob iyo labaatan sano jira wiil koob iyo labaatan sana aniraada ka ganacsanaya iibinta wargeysyada oo ka hadlay sida uu nolol maalmeedkiisa ugala soo baxo shaqadan waalu waxaan bilaabay kii aniga oo yar oo caruura dabadeetana sidiiba ilaa iminka ku iibshaa wargeysadu way fara badan yihiin ilaa boqolaal wargeys bay soo maray kuwa hawada ka baxa iyo kuwa iminka shaqeeya oo af soomaaliya carabi ku soo baxa iyo ingilishba sidoo kale waxaad maqli doontaan xilligan oo lagu jiro xilliga kulaylaha waddamo badan iyo dadka reer jabuuti oo ka hadlaya sida ay xaaladaasi ula macaamilaan caruurta caruurta araarada kasoo wada baxda wax sanfuuri waxaaba kasoo yaaca laakiin inta badan waxaa lagu dadaalaa maalintii subaxdii waxaa loo marin caleen xinnaa loo yarmarin qaawanaan baa kusoo socon adoo kalsoon yar u xidhaa iyagoo bilaa qaawanaan habeenkaa loo xidhaa shan maashaal ma arkasid caruuriyaro xagaaga wax weyn loo xidho dhinacii heesaha ayaanan iyaguna barnaamijka ka marnayn
maxaan qubtaalkiyo kabaalka kalgacal quwadoo ay saartay intoon heeryada u qaaday dad laqalooda waayo
sheekooyin iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
sarkaal hore ula shaqaynayay laanta socdaalka iyo kastamadyada xuduudyada maraykanka ayaa salaasadii shalay lagu riday xukun toban bilood oo xadhiga oo heer federaala jahon david lee oo bishii diisembare lasoo dhaafay qirtay inuu galay dembiga ah inuu kumanaan dollar ka qaatay nin hore ugu eedaysnaa inuu dalka maraykanka si sharci darra ah kusoo gelin jiray haween marka dambe loo adeegsado sifooyin la xidhiidha ganacsiga jidhka xeerlaaliyayaasha maraykanka ayaa sheegay in ninkan dumarka soo tahriibinayay uu u dhashay dalka kuuriya oo ay maxkamadi ku heshay dembigaasi master lee ayaa haatan ku sugan gobolka las vegas ee dalkan maraykanka magaalada las vegas isagoo horena u qaabilsanaa dhinaca baadhitaanka dadka tahriibayaasha ah ama sharci darrada kusoo gelaya maraykanka ee magaalada los angeles ugu yaraan soddon iyo kow qof ayaa lagu dilay tobaneyo kalena waa lagu dhaawacay magaalada ku taalla waqooyi bari waddanka suuriya ee iyadu khamiistii toddobaadkan kadib markii ay ka dhaceen laba qarax bam kooxda fadhigeedu u yahay dalka britain ee la socota arrimaha xuquuqul insaanka waddankaasi ayaa waxa ay sheegtay in mid ka mid a weerarada la doonayay in lala beegsado dhisme dowladdu ay leedahay oo xaruna ciidamada ay degan yihiin amniga ee maamula kurdiska ee magaaladaasi khamishle kooxda daacish ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan bayaan ay soo saartay oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee amaq iyada oo sheegtay inay la beegsanaysay ciidamadaasi kurdiska ah daacish ayaa sidoo kale waxa ay dagaal kula jirtaa maleeshiyada kurdiska ee y p j waxa ayna horay u fulisay weeraro dhowra oo ka dhacay deegaanadaasi bishii abril ayaa weerar lagu dilay lix ka mid a ciidamada ammaanka ee kurdiska ee loo yaqaano asiyak bishii julaayna sidoo kale waxaa islaamiyiinta ka tirsan daacish ay weerar ku qaadeen magaalada hasaka iyagoo dilay ku dhowaad lixiyo toban qof
duhur wanaagsan dhegaystayaal aynu gudagalno barnaamijkeenna dhallinyarada maanta sacad jaamac haayir wuxuu ku nool yahay magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal in ka badan koob iyo labaatan sannadood wuxuu ka ganacsanayay amaba uu iibinayay wargeysyada kasoo isagoo oo la sheegay inuu kala soo baxo nolol maalmeedkiisa haddaba wariyaha v o eda ee boorame haashin sheekh cumar good ayaa la kulmay oo waraysigan la yeeshay wargeysyada iyo jaraa'idku waxay ka mid yihiin warsidayaasha inta badan dadku ay ka akhristaan wararka gudaha iyo dibadda wargeysyadaasi waxaa jira dhallinyar ka shaqaysa oo iyagu iibiya oo wargeysyadaasi ka iibiya dadka sacad jaamac hayr waa wiil caan ku ah iibinta wargeysyada ka soo baxa magaalada hargeysa wuxuuna ka iibiyaa dadweynaha magaalada boorama sacad wuxuu ka mid yahay dhallinyaradii bilowday iibinta jaraa'idka ee ka bilowday magaalada boorama wuxuuna jaraa'idka iibinayay muddo koob iyo labaatan sano noqonaysa sacad goorma ayaad bilowday iibinta wargeysyada amase jaraa'idka walaal waxaan bilaabay kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii anigoo oo yar oo caruura dabadeetana sidiiba ilaa iminka ku iibshaa muddadaa aad wargeysyada iibinaysay ee aad magaalada booramana caan ku noqotay imse wargeys oo kala duwan oo ku soo baxa luqadaha kala duwan ama afafka kala duwan ayaad iibin jirtay wargeysadu way fara badan yihiin ilaa boqolaal wargeys bay soo maray kuwa hawada ka baxa iyo kuwa iminka shaqeeya oo af soomaaliya carabi ku soo baxa iyo ingilishba bal wargeysyadii aad ku bilowday iibinta wargeysyada amase jaraa'idka ee magaalada boorama aad ka bilowday wakhtigaa kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii kuway ahaayeen aad garanaysa aad ku bilowday inaad dadka ka iibiso waxaa ka mid ah wargeeska jamhuuriya ee caanka ah isagoo oo waxaan ku bilaabay waraaqaha yare sasanka ee lagu daawaco teebyada iyo wargeys la odhan jiray dhambaal iyo xoriyo kuwaas dhamaa ku bilaabay muddadaa koob iyo labaatanka sane imiga gaadhaysa ee aad iibinaysay jaraa'idka waxyaabihii een, ku soo maray maxaad ka xasuusan kartaa adigu way fara badan yihiin dhib badan baa soo maray qaar igu cayaa jira qaar igu qa- aan aqsanana igu dila- igu cayaa jira dhaankan u diiday ibsan waaya adigu way fara badan yihiin ma soo koobi karayo goorma ayaad is leedahay dadka reer boorama way xiiseeyeen wargeysyada aad iibin jirtay ee kuugu suuq badnaa ee aad lagaaga iibsan jiray waxay ugu badnaayeen ilaa iyo dowladdii cigaal wixii ka dambeeya allah u naxariistay ee iibkiisu aad u batay awood dadku waxay noon jireen markay boorama ama ka waayaan ama warar boorama ka waayaan cidna ma iibsan jirin iminkase laakiinse waa lala qabsaday si fiican baa loo iibsadaa muddo badan baad gadaysay wargeysyada oo aad iibinaysay dhaqaalaha kaa soo gala iyo waxyaabaha aad ka hesho maxaa ka mid a sacdow horta anigu wallaahi muyuuqo- yoomi aad ugu filan yahay maalinba waxbaan ka helaa maalinba wixii ligiibsadaan ka helaa adigu wixii nolosheeda intaas soddon kusoo jiray waan waan ka helayaa
waxaa jiray dhallinyar daayar oo kula bilaa- kula bilaabay wakhtiga iibinta wargeysyada imiga kuwii wakhtiga aad wada bilowdeen ma ilaa hadda mase adoo kale iibiyaan wargeysyada mise ma iibiyaan horta anu iminka iminka ilama iibiya iminka keligay baa iibiya cid ani cidiibsa magama arko inay magaalada joogaan inay ka baxeen wallaahi iyo inay nool yihiinba ilaahay baa garanaya waxyaabaha ku soo baxa wargeysyada aad iibiso adu ma akhrisataa kulley wararka ugu fara badan iyo gooskooska ay dadkuna aad u jecel yihiin anigu gooskooska waan kala akhriyaa
gooskooska aad akhrisata maxaa ka mid a kulley adu wax waliba sheekooyin iyo waxaas iyo qosolka iyo waxaa manu ka helaa adoo wargeys iibinaya ayaan kula kulmay marka wargeysyada imika soo baxa ee loo jecel yahay kuwee ka mid a wargeysada iminka loo jecelyahay aadka soo baxa waxaa ka mid ah geeska oo kale yaa lagu weydiinayaa in waxaa ka mid ah eh, hemilo waxaa ka mid ah ogaal adigu way fara badan yihiin qiimaha lacagta aad siiso eed ku iibiso een, wargeyska waa imse waa laba kun oo shilin lacag badan maaha maxay u dhigantaa doolar ahaan marka laba waxay u dhimataa shanata sati maalintii markaa imse xabaa ayaad iibisaa wargeysa adigu maalintii isku celcelis maalin waxbaa yimaada adigu maalintii isku celcelis ilaa konton xabaan ibshaa wargeysku wuxuu ka soo baxaa inta badan hargeysa aroor horuu ka soo baxaa halkan waqti buu idin yimaadaa dee aad bilowdaa iibkiisa halkan wuxuu yimaadaa waqtigiisu iminka iska yaroonyo waxaan iminka ugu xuman jiray shanta iyo barka iminka waxaan soo saaraa warge- baabuurta barya galbeed ee hore oo keenta ilaa koo iyo tobanka ama koo iyo tobanka barka ama laba iyo tobankaba awal markaa gelinka dambe ku yimi jiray ilaa shantiyo barhka markaa imigana wuxuu ku yimaadaa koob iyo tobanka maxaa isbedelay markaa suuqaagii kusoo kordhay marka waxaa isbedelaya suuqa kusoo kordhay dadkii meherada suuqay wada joogaan nin walba koonaha magaaladu kala nin walba gurigiisa lama garanayo markuu koo iyo tobankii barka soo galo nin walba isagoo hoteelka joogo suuqa joogo sii qaadanaya jiraadkii ma is leedahay muddo badan baad iibinaysay jaraa'idka oo wargeysyadaasi soo baxa ee somalilan ka soo baxa aad iibinaysay wax kalead u bedeli doontaa shaqadaada ma is leedahay imiga haa iminka waxaan ku tali jiraa inaan bedelo dukaan yala dhigto meherad kala dhigto jihadkana dhinac ka wado sacad jaamac hayir wiil ka mida wiilasha iibiya wargeysyada ka soo baxa magaalada hargeysa kuna iibiya magaalada boorama wiilkaasi uu iibinayay muddo koob iyo labaatan sannadooda oo aan ku waraysanay barnaamijka dhallinyarada maanta haashim sheekh cumar good v o a boorama
duhur wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda iyo barnaamijka dhallinyarada xilliyada kulaylaha waxaa kor u kaca isticmaalka biyaha taasoo dhaqaatiirtuna ah ay laftoodu dhiiri geliso in xilli walbaba biyaha cabistooda la badsado meelaha sida aadka biyaha looga isticmaalo waxaa ka mid a dhulka xeebaha ah haddaba wariyaha v o eda jabuuti sagal siciid faarax ayaa waxa ay la sheekaysatay qaar ka mida dhallinyarada iyo dadweynaha ku nool jabuuti waxayna weydiisay sida ay biyuhu u isticmaalaan iyo weliba xilliyada ay isticmaalaan dalka jabuuti weli waxaa lagu jiraa xilligii xagaaga ee kulaylka bilba bisha ka dambaysa waa ay kasii kulushahay waxayna leedahay marxalad nooc kale ah hadda waxaa shalahanfigii iyo dabayshii xagaaga waxaana dadku ay aada u isticmaalaan biyaha oo waxa aada loo cabaa biyaha haddaba asxaab kala duwan ayaan wax ka weydiiyey bal inta litir ee habeenkii iyo maalintii biyo cabaan hay cilmi imsad cabtaa maalintii biyo run ahaantii waxaa cabaa ilaa litri markaa caadiska markaa barjani waxaa cabaa ilaa lix litr
marka markaad barjeenaysad biyo badan isticmaashaa ha dabcan biyo badan baa isticmaalaa markaa barjeenayo marka kaletana run ahaantii uma baahnaba inta inta badanka biyaha uma baahdo dad waxaa jira habeenkii kulaylkuu soo kaciyo biyo cabo dadkaadumaa ka mid tahay
imanka xiliyadan dambe tahaa inta kuleylka ka mid baahay adu litr waa cabaa hameenkii dib intuu soo kaco cilmi biyaha noocay cabtaa
Aan, eh, run ahaantii biyaha wixii aan la kulannaba waa iska cabnaa xaareedda biyaha xidhan eh, wixii aanu helnaba biyaha waa cabnaa maanu kala xalinaa anaku biyaha haye busiri imsad cabtaa maalintii biyo Een, maalintii waxaan cabaa shan litr oo biyo ah Een, saddex jeer baan habeenkii aan soo kacaa oon madaragtay biyo qaboo daydayaa ama kuwo kale waayo wadanku waa wadan aada u kulul waa xeeb madaragtay biyahaaba dee adu nafna waa ka odhan karaa may kuwa la qaboojiyaan cabaa ee orijinaalka ah fihim imsad cabtaa maalintii biyo Ah, waxaan isticmaalaa huno maalintiiba afar bar liter xagee aad marka tahay habeenkiina walaa waan is agdhignaa caagada waan ku noqonaa kale markuu baanteed lin waa aada waa horaadasaa sidoo kale fihima ayaa ii sheegtay in caruurta iyo dadka waaweyn uu dhibaato ku haya kulaylku waxayna iigu dartay in caruurta loo mariyo cilaan ama xidhne islamarkaana dhar khafiifa loo geliyo dadka waaweyn intooda badanna ay xagaabaxaan caruurta ugu la daranba caruurta araaradba kasoo wala baxda wax saanfuuri waxaaba kasoo yaaca laakiin inta badan waxaa lagu dadaalaa maalintii subaxdin waxaa loo marin caleen xinaa loo yarmarin waa qaawanaan baa kusoo socon adoo kalsoon yaroo xidha iyagoo bilaha qaawanaan habeenkaa loo xidhaa shilmaashayaal ma arkasid caruur yaro xagaaga wax waaweyn loo xidho dhar wala shilmaasha la wala xidhaa shilmaash waxaad ujeeda dharka khafiifka dhankanka yaree shilmaashka garafinka xirtaan mareero khafiif ka rahaa biyana xoog waa meertaana markasta biyaa ku jirayaan duurkii baa u meedhay casarkii baa u meedhay habeenkii baa u meedhay waqti kasta u meedhay subaxdii oo saa oo kale ha biyihiina xoog baa cabaan iyagaana uga daranbay anagu waan- watadu waamino adkaysan iguma adkaysaan markastaba biyo biyo biyo biyo biyo kuleenana ma qa- horraadkuma biya qabowga horraadka biya wallaahi dadka da-da waaweyn horta biyo dhanaana anaku biyo dhanaana la qabsan oo cabayaane dadka waan biyo macaan baa cabaan hadduu cabina waa kan arkasid keliya xanuun a- wuu bukoonayo qofkii hadna ornay waan xagaabaxayaba uu xagaabax u baxaba cabdi jaamac saban waa xagaagii waad shaqaynaysaa bal iiga war horta ugu horeyn kulaylka wallahi kulaylka waa siyaado aad iyo aad ugu fara badan yahay xagaagana xagaag ka kululba ma anaan arag cimrigayga marka gelin dee magaalada waan joognay laakiin waa ka kulul xagaagani wallahi waan dareena wallahi bilah aad baan u dareensana
marka imsad biyo cabtaa maalintii markaad shaqaynayso xagaagii uu tiri kan wuu ka kul yahay imsad biyo cabtaa bas leeda wallahi wallahi qiyaas ma male ilaa shan litr way noqonaysaa waan malaya markaa isku celcelis ya aan xisaabiyadii waayo koob baan shimanaya waan cabaya in yar baan shimanaya waan ku noqonaya in yar baan shimanaya ilaa caloosha ay ka dheegto maba joojiyaba Ka- wallahi xagaagii biyo badan baan cabaa anuuna jilaalkii toddobaad ba cabinba laakiin xagaagii aad baan u cabaa biyaha jirkii baa kulul dee oo kulayl noqonayma waan cabaa aad baan u cabaa marka gaas ma leba intaan cabo waxaan walaay shan litr baan cabaa lix litr baan cabaa toddoba litr baan cabaa kuma oran karayo laakiin aad baan u cabaa wallaahi halkan waxaa la jooga cumar afgooye oo kamid a dadka ka shaqeeya warbaahinta in muddada ka shaqeynayay een, bal markii aad fiiriso shaqadii iyo kulaylkii magaalada bal inte misaad maalintii biyo cabtaa wallaahi dalka jabuuti aad buu u kul- ay u kulushahay cimiladeeda sidaa ka warqabtid maalintii hadday ugu yartahay afar ilaa shan liitar oo biyo waan cabnaa habeenkii ka waran habeenkii liitar ilaa liitar iyo bar wallaahi waa runtaa eh, xilliga shaqada laga yimaado xitaa waxaa loo baahdaa biyo inaa cabtid keliya ma xitaa biyo inaa dee qabaysatid aa is- aa meeratid biyaha meerashada laftirkooda eh, aad bay u kulul yihiin waxaa dhacda markii aa naftaada biyo u cabtid marka ugu horeyso liitar amba liitar iyo bar aad caloosha dhigatid dhidid fara badan baa kaa imaanaya dhididka markuu kaa yimaado haddana nafta waxay u baahanaysaa jirkii inaa qaboojisid dalka jabuuti dhegaystayaal biyaha laga isticmaalo waa dhowr nooc biyahan warshadaha laga sameeyo biyaha badda oo la safeeyey iyo weliba biyaha een, laga soo qaado gudaha ceelasha la qoday inta badan dadku waxay isticmaalaan kuwa laga soo qaado ceelasha oo tubooyinka ama baambadaha jabuuti looga yaqaano lagu soo qaado marka kuwaas ayaa aada u kul dadkuna ay aada u isticmaalaan caqabado badan bayna dadku kala kulmaan markay noqoto ama qubeyskii ama weysadii ama cabitaankii
sagal siciid faarax wariyaha v o eda jabuuti ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay halkaad nagala socotaan waa v o a washington iyo barnaamijkii dhallinyarada maanta dhinacii heesaha dhallinyarada ayaan inoo soo qabanaya mukhtaar cantar binashadaad ayuu la baxay wiilkani Waa gartay.
waa wiil dhallinyarahoo aada u cod wanaagsan balaynu heestan qandho Heesta jecel wada qandho.
dhegeysan
maxaan qubtaalkiyo kabaalka kalgacal quwadoo i saartay intoon heeryada u qaaday dad la qaloode waayo maxaan qubtaalkiyo kabaalka kalgacal quwadoo i saartay intoon heryada u qaaday dad la qaloodi waayo maxaan anigoo qandhaysan intay intay qarsigu milaalan kashiya laabtayda qaaday laabtayda qaaday martii qaban waayay jiifka maxaan anigoo qandhaysan intay intay qarsigu milaalan kashiya laabtayda qaaday laabtayda qaaday martii qaban waayay jiifka haddaan qalbigayga jeexo dabeedna qaloombudiisa intoon kolba qaybaneeyo bartaad ku qornayd ku geeyo malaha ku qaboobi maysi haddaan qalbigayga jeexo dabeedna qaloombudiisa intoon kolba qaybaneeyo bartaad ku qornayd ku geeyo malaha ku qaboobi maysi maxaa qamandhaco i heertay intoon qabatimay ayaamu qamumyaya ciili haysta koriyo hoos kugu qeexay maxaa qamandhaco i heertay intoon qabatimay ayaamu qawmyo iyo ciili haysta koriyo hoos kugu qeexay maxay qoqolkiyo ardaaga intuu intuu xiisuhu ku qoolay
waa tahay codkaasi mukhtaar cantar intaasi haddaan kaga soo gudubno markana bal kusoo dhowaada barnaamijkii xisaalaha ee ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal xubinta ciyaaraha maanta waxaynu ku qaadaadhigaynaa fainalkii shalay ka dhacay gegada kubadda cagta ee stadium konisa magaalada muqdisho oo ay isaga hor yimaadeen kooxaha jubbaland iyo puntland oo markaasi guusha ay rigoorooyin ku raacday kooxda kubadda cagta ee puntland madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kooxda puntland waxa uu guddoonsiiyey koobkii ciyaarahaasi ka soconayay magaalada muqdisho ee kooxaha kala matalayey maamul goboleedyada dalka soomaaliya qaarkood iyo gobolka banaadir oo isagu koobkaasi martigelinayay haddaba sida ay wax u dhaceen iyo kulankii shalay dhacay waxaa warbixinta nooga soo diray jacfar kukaay ciyaarta oo xilli hore oo duhurkii a bilaabatay ayaa u muuqatay mid labada kooxood ee kala matalaya puntland iyo jubbaland ay kalsooniyey ka muuqato inkastoo mararka qaar aad dareemaysa in koox walba ay aada uga feejignayd in gool laga dhaliyo islamarkaana ay dib u gurasho samaynaysay qaybtii hore ee ciyaarta waxa ay labada kooxood la yimaadeen min hal gool natiijadaasoo ilaa dhammaadkii aan isbedelin waxaa goobjoog ahaa madaxda ugu sarraysa dalka wasiiro iyo madax maamul goboleedyada cayaaraysay ka socotay iyo weliba safiiro wakhtigii dheeriga ahaa wax isbeddela kumaanu iman natiijada ciyaarta inkastoo dadaallo iyo fursado fara badan ay labada kooxoodba la yimaadeen dhibcaha rigoorooyinka lagu helayay waxa ay ahaayeen kuwo isku muuqda oo aanu farqi weyni u dhaxaynin waxaa ciyaartooydii laadaysay ay intooda badani kubadda ku hubsadeen shabaq waxaanay midhuhu noqdeen shan iyo saddex ay puntland guusha ku raacday
dhammaan shacbiga puntland shacbiga soomaaliyeed qof kastoo bahda sportska inta dheehanaysa ku xidhan dhammaantood waxaan leeyahay maanta waxay ahayd maalin midnimo maalin horumar waxay ahayd waddadii midnimada run ahaantii aad baan ugu faraxsannahay inaan kaba dhammaystii guushii halkan gaadhno waan ugu faraxsannahay maasha allah oo aana ilaahay mahadiin
madaxweynaha ayaa kooxdii puntland ka socotay ee guulaysatay waxa uu guddoonsiiyey koobkii maamul goboleedyada ee muddada koob iyo tobanka casho ahayd kooxaha tartamayay dhexyiilay taageerayaasha labada dhinac ayaa u qaybsamay kuwo aan wax sidaa usii buuran u arkeen koobka laga qaaday halka kuwa kalena ay aad ugu riyaaqsanaayeen hanashadiisa dabcan waa u hambalyaynaya walaalahayga puntland waxaan leeyahay waa dadaashay nasiibkiina ayaa heerka idin soo gaarsiiyey laakiinse annaga ciil ma qabo siddeed koob aan haystaa hal koob wax igama taraya saansi dambe is soo xoojinaya waa madsanta puntland baa taageera u ahaa puntland waxay soo bandhigtay cayaar aad iyo aad u qiimo badan oo caalamka dhan laga daawanayay runtii waxay ahaayeen dhallinyarada uga cayaar wanaagsan haddana waxaan u rajaynayaa guul inay u saftaan insha allah bismillaahi kariim ay u saftaan soomaaliya inay u saftaan baan rajaynayaa waxaa dadkii daawanayey ka mid ahaa ciyaartooy kubadda cagta soomaaliya caan ku ahayd oo uu ka mid yahay cabdulqaadir maxamed faarax oo biriq loo yaqaano oo kooxdii batroolka u soo cayaaray runtii aad farxad weyn ayay gelisay oo garoonkan kusoo ciyaaray runtii muddo badan laga joogo soddon iyo toddoba sano agoo ayaan ku ciyaari jiray garoonkan marka runtii aad aan u faraxsanahay isbeddelka weyn ee maanta la sameeyey oo runtii ciyaarihi inta lagu qabtay maanta runtii waxay ahayn ciyaare aad iyo aad u qiimo badan wiilasha badoon fiican ayay ciyaareen isa dhiibkooda sida keliya isu fahmayeen weliba waxaad leedahay kooxo badan oo fura muddo badan soo ciyaaraya ayay u ekaayeen runtii laakiin kooxdan jubbaland runtii goolmariskooda ayaa marka qaarkood ay xariyaa goolma ay misgareeyeen laakiin kooxda jubbaland weerarkooda ayaa aad u kululaa saasay tahay ciyaarta eber eber ay ku dhammaatay saacadaha lagu daray saacadaha kadib rigoorrigoor ay noqotay rigoor hadda waxaa waaye qof iskale ma jirto waxaa waa nasiib halka tartankani uu ka dhacay waa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya wuxuuna fariin u ahaa heerka ay magaaladu joogto iyo horumarka ay muddooyinkan dambe ku sii tallaabsanayso sida uu sheegayo guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir iimaan nuur iikar waxaan u hambalyaynaynaa at the same time kooxda guulaysatay ee puntland koobkii aan ka soo qaadnay muddo ka hor ayay la noqdeen waxaan leenahay hambalyo kooxda kismaayona waxaan leenahay kooxda kismaayana waa guulaysteenaan leenahay dhammaan intii ka soo qayb gashay ee ka imaaday gobollada soomaaliya ama isteydyada soomaaliya kulli waa wada guulaysteen laakiin haddana hooyada ee soomaaliya ee ah muqdisho waxay idiin leedahay ku soo dhowaada kana shaqeeya siday nabad u noqon lahayd jacfar kuukay v o a muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi jacfar kukaay ayuu ahaa dhegaystayaal xubintii cayaarahan halka ha inoo joogto tan iyo kulan dambe nabadgelyo
ciyaarihiina intaasi aan kaga gudubno markana kusoo dhowaada heeska caaliya ee uu qaado fanaanka guuleed axmed
habeenkii markuu casaado cishaa waan kugu ducaystaa maalintii markay cadaatana casar waan kugu ducaystaa oyaadii ku cuurate cashar wala gabadh bay dhashe oyaadii ku cuurate cashar wala gabadh bay dhashe habeenkii markuu casaado cishaha waan kugu ducaystaa maalintii markay cadaatana casar waan kugu ducaystaa oyaadii ku cuurate cajab wala gabadh bay dhashe oyaadii ku cuurate cajab wala gabadh bay dhashe allowya calafu noqotaa caruur aadu dhasha gabar iyo caana wildhe gabar iyo caana wildhe allowya calafu noqotaa caruur aadu dhasha gabar iyo caana wildhe gabar iyo caana wilde caaliyahay caaliyahay caaliyaa ceeb lagama sheegine caaliyahay caaliyahay caaliyay laguma cananteen caaliyahay caaliyahay caaliyaa ceeb lagama sheegine caaliyahay caaliyahay caaliyay laguma cananteen cubbiya er caaliyay cilmiga cashaqa aan ku baro cubbiya er caaliyay carabkaagu waa nabaad cubbiya er caaliyay cilmiga cashaqa aan ku baro cubbiya er caaliyay carabkaagu waa nabaad cirkoo roob soo onkodiba malin dadka ay baciideen sidii cunug yaroo ilmoo kala farxad kuugu ciyarsiin hoyaadii ku cuurate cajab wala gabadh bay dhashe hoyaadii ku cuurate cajab wala gabadh bay dhashee cirkoo soo onkodiba malin dadka ay baciideen sidii cunug yaroo ilmoo kala farxad kuugu ciyarsiin hoyaadii ku cuurate cajab wala gabadh bay dhashe hoyaadii ku cuurate cajab wala gabadh bay dhashe allowya calafu noqotaa caruur aadu dhasha gabar iyo caana wildhe gabar iyo caana wildhe allowya calafu noqotaa caruur aadu dhasha gabar iyo caana wildhe gabar iyo caana wildhe caliyahay codka fanaankaasi guuleed axmed iyo caaliya heestaasi intaasi aanu kusoo dhaafaynaa guud ahaan waxay gabagaba u ahayd barnaamijkeennii dhallinyarada maanta iyo idaacaddeenii duhurnimo waa sahre ciidlano iyo sahre cabdi axmed oo idinkaga tegaya iyo weliba asxaabtii kale ee barnaamijka nagala qayb qaadatay sidaa iyo nabadgelyo caliyahay caliyay laguma canante cubbiya er caaliyay cilmiga cashaqa aan ku baro cubbiya er caaliyay carabkaagu waa nabaad